bismillaahi araxmaani iraxiim halkani waa radio ceegaag oo maanta idinkaga imanaya madasha lixdanka dhegeystayaal waxaanu maanta idin wadnaa baaq nabadeed oo loo jeedinayo beelaha walaalaha ee ku dagaalamay ama weli dirartu kaga dhexayso qaybo kamid a gobolka sool siiba deegaanada dharkengeeyo haddaba waxaa baaqa ugu horeeya soo jeedin doona madaxweynaha madasha lixdanka asadna suudi asadna asalaamu calaykum saaxib xuseen waa ku salaamaya waana kaa mahad celinaya fursaddan qaaliga ana siisay inaan aragtideena ama dareenkeena aan kula qabsano dadka walaalaha ama deegaankeena magacayga waxaa yihahdaa asadna sudi waxaan deganahay magaalada columbus ee wadanka maraykanka waxaan aad iyo aad uga xunahay dacdada ka dhacday in dhawaa laba soo laalaabanaysay deegaanka gobolka sool gaar ahaan darkengayo labada beelood ee walaalaha isku beesha ku dhex martay waxaan leeyahay dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan soo jeedinayaa anoo ixtiraamaya dadweynaha soomaaliyeed memberka madasha sigiisti codkoodana ku hadlaya iyo taatalkaygaba inaan idinla qaybsano walwalka aan habeenay maalin iyo dhawaaqa kasoo dhacaya deegaankaas diratu ka socoto waa in la joojiyaa iyadoo bil ramadaan ah oo habeenka ugu horreeya ee tahajudka loo istaagay in dad soomaaliyeed ay weli dhiigii dhiigooda qubto bilaa macno darre ah waxaan leeyahay intii hore alla u naxariisto inta dhaawacana ilaaha boogadhayo waxaan codsanayaa oo aan halkan baaq aan ku adkeynayaa in isimada iyo culimada iyo cuqaasha deegaanku ay kacaan waa in tilaabo laga qaataa waxaan aan imuuqanin hadda doorkii isimada deegaanka gaar ahaan isimada ugu waaweyn ee deegaanka kasoo jeeda gaar ahaan gobolka sool ee meesha dirid ka dhacda u dhow weli wax muuqda oo hadda ficila la qaaday ma aragno culummada laasxaanood joogta waxay qaadeen ma aragno marka waxaan rajeynaynaa insha allahu intaan inuu dagaalku ka ekaado si dhaksana loo joojiyo miiska wadahadalkana loosoo fariisto arrintana si degdega looga qabto insha allah waa idin salaamaya xuseen waa kaa madcelina fursaddaasiisa asalaamu calaykum kaasi waxa uu ahaa asadna suudi haddana waxaa mayga siinayaa xidgal assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa gaani xisi waxaan joogaa u s a minnesota minneapolis runtii waa arrin tiiraanya leh riboortkana soo gaarhaya ee ah in gobolka sool dharkengeeye ay dad soomaaliyeed isku dilaan maanta oo kow iyo labaatan uu yahay rabadaan ama tobankii dambe ee ugu fadliga badnayd bisha barakaysan ee rabadaan aynu ku jirno islamarkaana kulansatay bisha rabadaan kasakow maalinkii ugu horreeyey ee calan soomaaliyeed iyo farxad soomaaliyeed ay ummadda soomaaliyeed hesho iyadoo labadaaba kulansatay maantana soddon sannadood aynu dhib iyo rafaad kusoo jiray inaynagu soo noqnoqoto soo noqnoqoto arrintaas absolutely wax la aqbali kara ma aha wax la qaadan karana ma aha aanan ka xunnahay waxaanan usoo qabsanay mayga inaan arrintaas inaan ka xunnahay annagoo ummadda soomaaliyeed ah aan u sheegno ugu baaqno ka codsanno inay joojiyaan shuruud la-aan la joojiyo oo dadka waxgalka ah iyo isamada iyo haddii la yidhaahdo dadka samawadaha ah la maqlo taladiisa ee aan la tixgelinin la maqlin fidna walaha iyo haddii a la yidhaahdo muxuu ahaa dadka sida hoose u fekera aad baanan oga xunnahay ilaahay iyo malaa'igtiisa un baan gafin khaladku wuu dhacaa laakiin khaladkii haddii aan haddii a la yidhaahdo la qabanin oon laisu qabsoomin oon laisu tanaasulin oo khaladkii khalad lagu sii soxo waa ka daran tahay meesha ay joogto ha lagu joojiyo aad baanan oga xunnahay kuwa xamal ka dhacayaan ka xunnahay meel kasta oo soomaaliyeed soomaali waa isku mid wixii ka dhacahaya xumaanaanu ka xunnahay wixii wanaagaan soo dhaweynaynaa taladaa waa in muxuu ah dadka waxgalka ugu istaagaan waana in loo hoggaansamo weeye arrintaana waa in nabad lagu soo dabaalo bilaa shuruud anoo maara wad shuruud la-aan waa in arrintaas ay halkaa ku joogsato wixii dhacayna loo daaya samawadaha iyo waxgalka sidii ay awalba u xallin jireen geedka hoostiisa inay ku xalliyaan waana mahadsantihiin wahagaag kaasi waxa uu ahaa xidhgal ama gaani qofba sida u yaqaano haddana waxaan mayga uu hor yaalaa dee qaluul magacayga waxaa la yidhahdaa ustaad maxamed maxamuud waxaan ku noolahay waddanka america manasora magaalada la yidhaahdo makero ayaan ku noolahay waxaan waxaan u diraynaa waxaan u diraynaa tacsi aanu waxaan ude- u diraynaa tacsi dadka ku dhintay em, maxaa lahayey laasacaanood dharkengeeye laascaanood caasimada laascaanood dharkengeeye em, labada reer ee wada dhashay ee isku dilay ee sida xun isu dilaya ee horena isu dilay maantana isku soo celiyey ayaanu waxaan u diraynaa baaq nabadeed baanu u diraynaa baaq nabadeed baanu u diraynaa waxaanu leenahay allihiina idin abuurtay ilaahay diini abuurtay ka cabsada ilaahayna idin abuurtay ka cabsada dadka aad dilaysaan iyo dhiigga aad daadinaysaan bisha rabadaan ee tobankii u dambeysay ay tahay ee ajarka iyo xasanaadka la sugaayey ee ilaahay la daryaayey ilaahayna ka yaaba joojiya dagaalka waa kugu dhimay oo kaa dhimay waxaa kala tihiin male ilaahaynii ka cabsada ilaahaynii ka cabsada joojiya dagaalka baanu leenahay waxaan dadka kale usoo jeedinayaa ee islaamka ah ee ku hareeraysan iyo kuwa laascaanoo joogiyo kuwa meel kasta jooga kuwa buuhoodla jooga kuwa meel kasta jooga waxaanu leenahay ka kaca fadhiga ka kaca fadhiga waxaad isku fiirsanaysaan waa dadkiini waxaa dhimanaya waa dadkiini joojiya waxaad marada tuura odayaasha abwaanada madaxda maxaan idhahdaaye shiikhiyada iyo wadaadada wadaadada cid walba waxgaradka iyo caaqilada iyo garaadada ool waxaan ka cabsana waxaan ka codsanayaa inay si khayrar mas-uula ay u dhex galaan oo dadkaas ay kala xakameeyaan oo ay ishortaagaan ilaahayna waxaanu uga baryaynaa inaan wax dambe ayna isku dhiman wax dambena ayna ka dhicin oo ay kala joogsadaan kuwaas baaqaas nabadeed ayaan u diraynaa qolyaha kale ee iyagana loogu galay guryahoodii hoteelka loogu galay ee iya- waxaanu iyagana waa u tacsiyeyneynaa intay dhimatayna allaha u naxariisto intaad dhaawacana allaha u boogadhayo wixii dhibaatada geystayna ilaahay waa- waajibkooda ha mariyo wa cid kale wax kale maso mau samayn karno allaha weyne waaxidkaa ayaanu u baryeynaa waxaanan aada iyo aada u salaamayaa oo aada iyo aadaan ugu tahneedeynayaa iyagana ma- eh, saxaafadda nimanka nagu soo xidhay qolka sigistiga oo intaasba in- ajar weeye noo baniyey inaanu intaas aanu ku hadallo idinkana aada iyo aad baad u mahadsan tihiin aada iyo aad baanan idin salaamaya wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada iyo aad ayuu umahadsantaha waa dee qaluul ama busaad qof walba siduu u yaqaano haddana mayga wuxuu hor yaalaa abwaan cabdisamiic asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhahaa cabdisamiic xasan boobe waxaan deganahay waddanka maraykanka gobolku ahaayo degmada columbus marka ugu horeysa bahda sigisti aad baan idiin salaamayaa asadna iyo eegaagu inoo daadihinaya si gaaraan idiin salaamayaa waxaan kaloo halkan ka salaamaya ummadda soomaaliyeed meel kasta ay joogto gaar ahaan dadka soomaaliyeed ee soo gala qolka sigisti waxaan idin leeyahay ramadaan wanaagsan waxaan halkan baaq nabadeed uga dirayaa labada beelood ee walaalaha ee ku dagaalamaya deegaanka Dher- dherkengeeyo oo ka tirsan gobolka sool waxaan idin leeyahay marka hore ramadaan wanaagsan Een, ilaah baan idinku dhaariyey waxaad ixtiraamtaan ilaahay idin abuurtay iyo bisha ramadaan ee barakaysan oo lagu jiro tobankii ugu dambeeyey ilaahay dartii qof walbaba adigaan cid kale ixtiraamin ilaahay ixtiraam oo ilaahay dartii dagaalka u jooji haddii qof walaba boqol qof laguu soo xidho ma hilbeelaysid waxa kan shaydaan baa ka adeegay intii dhimatay allaha u naxariisto inta dhaawacaana ilahay ha u boogadhayo intaa inagaga ekeeya ilaahay baan idinku dheershay ilmaadeerayaalow bishaa ramadaan ixtiraama waxaa kanayeen maxaato shaydaan baa ka adeegay halkaasna arrintaas ha inagaga ekaato qof walbaban muddo yar baad adduunka joogaysaa dhiiggan iyo waxa kanena mataqaanaa dhibaatadiisuu leeyahay oo ilaahay ku ixtiraan ninka geesigaa waxweyn waa ninka markuu xanaaqo isqabta qof walowba ilaahay dartii wixii cadho iyo wixii ciila aada u qabtay walaalkaa sidaa ku ilow ilaahayna waxaan ka baryayaa inuu sidaa mataqaanaa inagaga dhameeyo ummadda ummadda kale ee soomaaliyeed ama dadka mataqaanaa degaankaa degan ee dadka ay ehelka yihiin waxaan leeyahay hawshaas idinka laftiina hadday hawshaas sii socoto xisaabteeda iyo dhibteeda waad leedihiin hawlaha idinkaga tooboon ama maslaxada waa inaad si deg dega uga qeyb qaadataan waxaan kaloo halkan tacsiiyana uga dirayaa dadkii soomaaliyeed ee magaalada muqdisho hoteelka naasaablood lagu xasuuqay waxaan leeyahay allah u naxariisto inta dhaawacaana ilaahay ha u sahlo ummadda soomaaliyeed oo dhammi way iska dhiban tahay ilaahay nabadgelyo iyo khayr ha siiyo ilaahay bishaa ramadaan darteed dowlad khayr qabta iyo nabad khayr qabta iyo wanaag khayr qaba iyo dowlad khayr qabo khayr khayr qabta u khidmaysa ilaahay ha siiyo ilaahay boggooda burxad ha isu mariyo ilaahay xumaantooda ha kala qariyo ilaahay wanaageena iyo walaaltinimada iyo soomaalinimada iyo muslimnimadeena ilaahay ha iskeen tuso ilaahay waxaynu nahay ha iskeen tuso ilaahay khayr ha ina siiyo ilaahay colaada iyo dhibaatada soo noqnoqotay ee shan iyo labaatan lix iyo labaatanka sano socotay ilaahay waxaynu ka baryaynaa ilaahay oo addoommadaadii baanu nahay ilaahay markaad tidhaahda ilaahayow ilaahay wuxuu yidhahaa addoonkaygiiow ilaahuw gacmahaanu kor taagaynaa ilaahuw aa maalmihii barakaysnaa ilaahuw ilaahuw dhibaatadaa iyo colaadaha soo dhan naga demi ilaahuw khayr iyo wanaag dadkaa iyo masaalaxo dhex dhig adaa dhex dhigi karee ilaahuw annagu waxba ma qaban karne ducada naga ajiib alfaatixa waa dhameeyey halligaada alfaatixa aada iyo aad ba umaasan tahay aada iyo aad ba umaasan tahay kaasi wuxuu ahaa waa cabdisamiic haddana mike wuxuu hor yaalaa darwiish bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhaha mahdi caldheere waxaan ka hadlayaa magaalada minneabolis minnesota waxaan baaq nabadeed u dirayaa beelaha walaalaha ee gobolka sool uu dagaalku ku dhex marayay xanuunka badan ee soo noqnoqonaya awalan waxaanu la hadlayaa culimada culimada dowrkiinii ma aragno isimadana dowrkiinii ma aragno cuqaali iyo ningarbood ma aragno ma seexano mana soo jeedno waxaanu leenahay bisha rabadaan oo tobankii dambe baa lagu jiraa ilaahay ka baqa oo ilaahay dartii isu daaya oo ilaahay ka xishooda oo xabadda joojiya naga ajiiba baqa walaaltinimo waxaanu ognahay wiil iyo abtigii inaad tihiin waa kugu dhimay oo kaa dhimay waxaanu leenahay cid walba oo aan siyaasad ku dhex gelayn oo soomaalii ha gurmato cid walba oo aan siyaasad ku dhex gelayn oo soomaaliya ha gurmato waa tii loo wada dhashay waa tii dhaqanku ahaa la isku lahaa albaabkaasu waa furan yahay waxaanu leenahay simadii beesha ma aragno waxaan kaloo halkan aanbaaq canaani ku jirta uga jeedinayaa qurba joogta reer khaatumo guud ahaan gaar ahaana labadaa beelood kama aanu aragno dowrkay ku lahaayeen firfircoonaan kama aragno hadacsanaan badan baa nooga muuqataa waxaanu leenahay ilaahay dartii wax u qabta toosa baraaruga isku xidhma idinku qurbaad joogtaanee ka midooba qof walba oo la qaban karana qabta waxaan ku gebagabaynayaa nolosha sigisti ee soomaaliyeed dowrka ayna siisay haddaanu nahay shacabka memberiska ka ah inaanu baaqa ku ku dirro walaaltinimada ah ilaahay waxaan u weydiinaynaa bishaa rabadaan in uu naga aqbalo baaqa aanu u diray iyagana qalbigooda ku sugo iimaan waana waan ku salaamaya ceegaaga assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu kaasi waxau ahaa darwiish haddana waxaanu maaga uu horyaala darwiisho assalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu darwiisho ku soco waan idin salaamayaa waan salaamayaa ma- madasha sisti darwiisho waa magaca meesha ugu jiro magacayga waxaa la yidhahdaa xaawagaas waxaan ka hadlayaa magaalada mayambolis gobolka maasodho waxaan halkan baaq nabadeed uga jeedinayaa meelaha walaalaha oo ku diriraya shaqaaqada yari ku dhex martay gobolka sool magaalada dharkengeeya ilaa dhumay waxaan leeyahay waa kaaf iyo kala dheeriya kaanu dhigtay oo ma aha sheekadani waa sheeka haddaanu reer khaatimo nahay nagu cusub dadka soomaaliyeed wax badan baa dhibaatooyin soo dhex mareen balse annaga nayuubay nagu tahay waxaan aad iyo aad iyo aad uga codsanayaa isimada beesha dhulbahante dhingarboodka waxgaradka gudda koobaad arrintan inay gacan bira ku qabtaan ishortaagaan joojiyaan waxan waxa weeyaan waa wax laga murugoodo waa wax aad iyo aad iyo aad loo dhibaysa seexasho hurdo aan aan aan aan nefis noo diiday aan ku fekerayno twenty four hours ilaahay ka yaaba rabbi ka koofa qof walba wuu dhimanayaa dhimashadu ma aha gurigaaga aad tegaysid ilaahay baad hortegaysaa yoomal ayaam marka waxaanu leenahay dadka soomaaliyeed oo walaalaha ah oo beeshaas isku ruinaysa meesha waxaan u baranay maaha arrintani waa arrin nagu cusub absolutely arrinta hala joojiyo hala joojiyo baanu leenahay ilaahayna ha looga cabsado wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan idin salaamayaa mada- magasha madashas kasta waa hagaag aad iyo aad ayaad u mahadsantaa darwiisho halkaas waxaa inoogu soo gabagaboobay baaq nabadeed ee loo dirayey beelaha walaalaha ah ee wada degan deegaanka dharkeyga iyo ee ka tirsan gobolka sool kaasoo shacabka madasha sigisti ay aada uga xun yihiin iyagoo u diray baaqa nabadeed habeenkii kob iyo labaatanka rabadaan oo ah habeen la filayo inuu yahay habeen ka mid a habeenada leelatulqadarka waxaan rajaynaynaa baaqa nabadeed iyo ducadaas in ilaahay naga aqbalo kalena qaboojiyo dadka walaalaha ah ee dirirta bilaa macnaha ah ee uga dhexayso dalkeeni hooyo ee soomaaliya sidoo kalena waxaa baaqa loogu diray duco dadkii wax ku yeeloobay baraxii maanta lagu weeraray hotel naase hablood ee magaalada muqdisho kulan lamida kulankan intaan isugu iman doonana waxaan idin leenahay anagoo ah madasha sigisti sidaa iyo nabadgelyo kamba